bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan dhegeystayaasha voiceka waa salaamayaa wuxuu ku saabsanaa arimaha nabadeynta arimahaas nabadeyntana waa kuwaan weligay ka shaqaynayay aniga iyo haween kale oo tiro badan oo haldoorka ah nabad la-aan haddee haweenku waxa weeye nugul iyagayna saamayn ku yeelanaysaa marka waxaa ka jira shaqaaqooyin yar oo ishaysi iyo isafgarad la-aan xagga dowladda ama maamulka ka yimi annaguna taas ayaanu rabnay inaanu ka dhiibano ra'yiga iyaga oo ah ha la heshiiyo miiska wadahadalkaa lasoo fariisto nabad ha lagu heshiiyo xabadi xal ma aha si aanu annaguna u helno nolol nabad leh oo lagu naaloodo annaga iyo ubadkaya iyo qoysaska iyo haweenkao dhan dhinacyada ay khusayso ee nabadda u raadinayseen waa kuma horta annagu mar walba waxaanu nahay dowlad baa noo dhisan mar walbana nabadda aanu ku naaloonayno waxa weeye midaanu dowladda kula shaqaynayno marka waxa weeye dowladda iyo laama dowladda ka mida oo amniga ah sida laakiin waxay doonaanba ha ahaadeene wax kasta oo is-afgaran waaya ama shacab iyo qabiil dhexdiis ha ka timaado ama dowlad iyo maamul dhexdeed ha ka timaado xabaddu waa mamnuuc weeye in la isticmaalo kala damaynta dowladnimadana annagu waa fadilaynaa dowladdu waxa weeye shacabku harku harsanaya waa dowlad laakiin dowladdii waxaa la rabaa inay maadaama ay iyadu tahay koofiyadii ugu sarraysay xukuumadda iyo madaxweynuhu inay xal nabadeed wax ku xalliyaan mar walba marka taasaan haweenka iyo shacabka ugu qareymaynay gaar ahaan haweenka annagoo diidan inay abni darada la kala sabtaan ama suugaan wax kicinaysa oo baraarujinaysa oo dab sii gelinaysa wixii markaa meesha ka jiray dhinacyada arrintan ay khusayso ma u tagteen ma kala hadasheen arrimahan annagu hawshaasi ma aanaan gelin annagu waxaanu ku ekayn wacyigelin guud iyo in nabadda la qaato iyo annaga ra'yiga aanu qabno oo ah xabad xal ma aha laakiin kala dabqaad weli annagu ma aanaan gaarin wacyigelin nabadeed bay ahayd haweenkiina aad qabateen imisaa ka koobneedeen gudiyadiina anigu waxaan ahaa wasiir hore haweenka kaleetana waxay ahaayeen haween shacba boosaaso iyo ilaa karkaan aanu tagnay oo aanu isla qaadannay inaannu haddii dhibaato dhacdo nabaddarro ah haweenku ay mar walba dhexdhexaad noqdaan oo nabadda iyo wada heshiiska iyo wada hadal in wax lagu xalliyo ay fadilaan warbaahinta ayaa la hadasheen fariin kala duwan ayaa dirteen marka ma u malaynaysaa baaqyadiinii nabadda haween ahaan in lasoo ajiibay wax weyn oo isbeddelaan ka aragnay weliba magaalada boosaaso qalbigay qaboojisay waxaa layihi taladu waa dhabar adigu ma aragtay qofka kala arka ra'yiga haweenka oo haweenku ay xambaarsan yihiin ra'yiga shacabka hadday dhallinyaro tahay hadday dadka nugulkaa tahay hadday waayeelka tahay hadday qoysaska tahay hadday wax alla wixii nabad jecel ah wixii nabad jecel oo dowladnimo jecel oo wanaag jecel waa u riyaaqeen wax badan baana maaragtay arrintaas ku xasilay ilaahay idankiina ilaa hadda nabad baanu haysanaa inta yarna waxaan jeclay inaan wacyigelin iyo saa sheegaysid arrimo guddiyo aanu hoos arrimaha u ogaano oo aanan ka harin inaanu ku dhammayno baan ilaahay idankii jecelna boosaaso waxaa ku sugan wafdi kala duwan oo hogaaminaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo golihii xukuumadda kulan ayaa la yeelateen kulankiina arrimaha nabadda oo aa hormudu tahay ma kala hadasheen iyagaaba nagala hadlay wafdigaas noo yimi waa xildhibaano iyo wasiiro u dhashay gobolka bari iyaga oo ka duulaya arrimaha nabadda iyo arrimaha horumarka waxaanu iska waraysanayna waxa weye sidii nabadda aanu uga wada shaqayn lahayn hadday shacabka dhexdiisa tahay iyo haddii is-afgaran waa xagga maamulka tahay iyo hadday shaqaqooyin kale oo meelo kaleeto ka socda ay tahay intaba in loo midoobo si loo ilaalin lahaa jiritaanka dowladnimadeenna oo ah muqadis oo ah taynu ku wada noolnahay oo nabaddana ay iyadu inoo ilaalinayso iyo waxaanu kaloo ka hadalnay sidii horumar loo gaari lahaa weliba horumarkaasoo ah isbiluba soshaale ama horumarinta bulshada sida meelaha caafimaadka oo ay ka jirto waa og tahay mar walba dadkeennu inay dibadaha aadaan si looga kaaftoomo dibadda oo loo keeno qalabkii caafimaadka takhaatiirtii waa haysanaa dhaqaalena loogu baadigoobo dadkana caafimaad frii ah ay helaaneen dadku ay helaan waxbarasho frii ah dadku markaa dowladooda way jeclaanayaan calaa itixaal horumarka bulshada dowladdu inay isku jeclaysiiso waajibkeedana ka soo baxdo fariintaada ugu dambaysa aa u dirayso guud ahaan bulshada puntland gaar ahaan kuwa gobolka bari weliba haweenka waxaan leenahay baaqaan u diraya waxa weeye haweenku inaanay dhibaatada qayb ka noqon inaanay buraanburada iyo suugaanta aanay ku dheeraan oo aanay ku kicin haweenku dabka waana damin karaan waana shidi karaanin damiyayaasha dabka ha noqdeen nabaddana haweenka keliya maaha bulshadoo dhan nabadgelyada dowladooda ha kula shaqeeyeen hana dhinac istaaga